Jarista dhirta ee loo adeegsado dhuxusha ayaa ah saamaynta ugu ballaaran ee nabaad guurka ku dhaca deegaanka waxaana jira maalmo ay dunidu u astaysay in loo istaago ilaalinta deegaanka iyo beerista dhir lagu xoojinayo bilicda deegaanka Qaar ka mid ah aqoonyahanada magaalada Jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda ay dhirtu leedahay iyo waxyaabaha dhici kara haddii dhirta la jaro ee dhulka la nabaad guuriyo iyagoona ku baaqay in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatooyinka ka dhasha dhirta oo la jara iyo nabaad guurka haddii meesha ay dhirtii ka baxdo meeshii baalansi boodin uu burburo waxaa kaloo soo kordhayo in dhirtu mataqaanaa dhulkii qaawan oo dhirtii ay ka maqan tahay waxaa soo waxaa imanaanayo in qoraxdii mataqaanaa soof ay dhulkii ugu dhacdo oo mataqaanaa marka dhowrkii ay ka qaado ee nuxurkii ay ka qaado taas oo keenayso boor fara badan oo soo kordho iyo mataqaanaa bus oo soo korodho kuleylkii mataqaanaa oo zaa'id u noqdo omos oo mataqaanaa omoskii oo dilaa oo omas fara badan oo la arko waxaa ognahay sida caadiga dhirta inay ka qayb qaadato in ay kaarboonka ama waxaa loo yaqaana waxyaabaha wasakda ee baabuurta iyo waxaasiyo oo temberature kor u qaadaya inay absorption ku sameeyaan sidoo kale waxaa ognahay in dhirta ay tahay noolo badan inay shad ama har u tahay sidoo kale waxaa ognahay dhirta inay ka qayb qaadato ecological balansiga deegaanka saas darteeda marka haddii dhirta la jaro waxaa meeshaas ka baxayo waxyaabaha aan sheegeyn oo dhan taas waxay keenaysaa marka in jawigii isbedelo ama cimilada sidii normalkeed si ka duwan ay noqoto isbedelka cimiladana intaasay ka imaadaa haddaan doorka ee wasaaradda ay qaadan karto in la yareeyo ama la dhimo jaridda geedaha waxa waaye in ay wasaaraddu sida hadda ay samayso waa awareness ama wacyigelin oo joogta ah dadka in loo sameeyo maadaama soomaalida ee dad inta badan wacyi ahaan aysan korsaneyn markii loo fiiriyo xagga deegaanka dhirta oo la jaro waxaa ka dhasha nabaad guur iyo xaaluf ku dhaca deegaanka waxaana bulshada loogu baaqay inay taas ka hortagaan oo beddelkii ay dhirta jari lahaayeen ay dhir beeraan